barnaamijkii radio dowr iyo dhammaan uaa waa salaamaya waxaa waa socdaa insha allah kulleyba waxaan u malaynayaa war rasmiga dowladda waxay soo saari doontaa insha allah sacadaa soo socda iyadoo qoraala iyo iyadoo maaragtay afo labaduba laakiin kulleyba hadda muxuu ahaa waxaan uga doonaya anigu inaad informationkan adigu baan ku siinayaa waa in formal formal inuu noqdo maqlaysaa waa si fiicanaa kuu maqlaa marka waxaa iiga warantaa bal shirka waxaa la qorsheeyey in wakti kooban lasoo gebagabeeyo haddana weli waa lais haystaa maxaa lagu kala aragti duwan yahay marka maxaa la isku haystaa waa kulleyba waxaa weeye shirka waa lagu leeyay qolo walbana anaga ahaan waxaan la nimid mandadkii aan dadweynahayna waa la socotaa hadda videokii sooyaalkii beriyahan daba socday haye in lix degmo lagu shiray oo dabca oo ka mid ah puntland dadweynuhuna ay soo saareen aragtida lagu arkaan qaab lagu wanaagsan oo markaana hore lagu wato nooca admission twenty sixteen waxayna si cad u yidhaahdeen waxaanu taageersannahay muxuu ahaa in qaab degmo wixii loo dhameeyo taasaana maaragtay aanu halka ku nimid iyo qalbi wanaagsan in soomaalidu wax isku afgarato oo waxle ay ka soo baxaan waaya marka haddii sidaas puntland ay yidhaahdeen agaasima deeq yaa ka hor yimid oo fikirkaasi mid ka duwan qabo waxaa ognahay in la kala duwan yahay laakiin ma waxaa weli lagu doodayaa labadaas fikir ee ah four point five iyo degmo kulleyba dabcan waxa weeye meeshan dad kale stakeholdersna waa jiraan oo mataqaana state kale ka socdan ayaguna dabcan dadahooda ayay markii la yimaadeen aniguna kaayagaan la mid haddana dambeyna waxa weeye kulleyba waxyaabaha danta u ah ummadda waxa wanaagsan in taas laga hormariyo danta gaar ahaaneed insha allah waxaan rajeynaynaa in maskaxdu ay shaqayso haddaad la socotid shirarkii garowe one iyo garowe two si cad bay ugu caddeed in four point five uu ahaa faro kumeel gaar ah oo mataqaana siyaasadeed isna sida cad hadda waktigiisa ugu dhammaaday marka waxaan rajeynaynaa insha allah in maaragtay anaha hore loo socdaan dib loo socdo
waayahay marka beesha caalamka bal waxaad ka warantaa doorka shirkan ay ku leedahay agaasimo deeq beesha caalamka maxaa dooro shirkan ay ku leedahay
runtii kulleyba horta shirarkan oo dhan ba oyaga ayaa taageera oo soomaaliya guud ahaanba taageera ayay ka heshaa beesha caalamka noocay dambe ha noqotee shirkanna runtii way ku jireen oo taageeraya dambewan markii shirka bilaabmaday laakiin at the moment hadda ma joogaan meesha oo qaab ahaan ma muuqdaano meesha ma joogaan waa soomaalin baa isku soo hartay laakiin kulleyba kama mara si indirectly bay bay u jiraan ayagu kulleyba waxaa ka go-an in soomaalidu heshiiso ay hore u socoto wayna nagu taageersan yihiin annaga kabtignan ahaana mawqifka iyaga waanu u gudbinay rasmiga ah horena waanu u gudbinay hadda wadahadalku socdaanna waanu gudbinay marka insha allah war cad baanu siinay oyaguna way nagu afkartay wayna gardeen insha allah marka kulleyba hadda weli wadahadaldu way socdeen marka hordhacaana dooni maayo kulleyba xun baa ka soo baxaya biidnillahi tacaala gaar ahaan waxa anaga dan soomaalina dan ugu weli jirtaa ilaha yiraahdo puntland ma ahane yaa kaloo fikirka ama nidaamka degmooyinka raba in lagu soo xulo doorashooyinka soo socda kulleyba taasi waa public head oo sidii la qaaday muxuu ahaa deegaanadii shirkii ugu dambeeyey rankii kasii horreeyey waa si deegaanadii dib loogu noqday oo dadweynaha lasoo weydiinayey waxa ay qabaan marka taasi wax qarsoon maaha waa wax publiga oo la wadoogaa waana si lagu wadaagay shirkii xamar ka dhacay december farsamaheedii muxuu ahaa arrimahaas lagu soo bandhigay annagu kaayad muxuu ahaa hooyin qoladan south west muxuu ahaa four point five qoladan muxuu ahaa jubbalandna iyaguna waxay ahaayeen degmooyin galmudugna inay inay ahaayeen sukuulku inay ahaayeen horumare ma hubo oo qoysaas iyo nooca degmooyin laakiin official inay soo qoysaas ayadaan aan aan rajaynaya ma hubo laakiin saasaan u malaynaya laakiin kulleyba hadda loo haysta taagan waa noocaas waa within those lines aysan qarin oo qolooyinka soo qoysaas baa noqonaya qolooyina ay waayahay marka waxaa nagu maqaalaa in shirka lagu soo daray in baarlamaanka hadda jira iyo xukuumadda iyo wakti loo kordhiyo oo muddo laba sano ah loo kordhiyo arrimahaas maxaa nala wadaagi kartaa agaasime
runtii waxaas markaas shirka laguma soo halqaadin wax rasmi oo annagu aan arrintaas rasmi oo wadahadal oo aan ka warhayno ma laha de qofkii suuqa warsuuqeed meelaha waa lala mari karaa laakiin haddii official si rasmi ah arrintaa maanan maqal muxuu ahaa anaguna ka muuqata aabta badda madaxweynaha waa dhegeysanaysa habeen maalinta dhegeyso uu markii nolosha uu ka joogiyey uu si buuxda u yiri muxuu ahaa wax kordhin habayaas meesha kuma jirto qurxadii ka soo baxay lixii tobanki december xamar communicaga ka soo baxay isna si cad buu ugu caddaa in aan la samayn karin wax la yidhahdo muddo kordhin oo xagga executiveka iyo xagga legislativekaba inaan lagu dari karinba taasi waa laba cas laakiin waxa jira hadda kulleyba aan officially waa arrintaa ku saabsan ma jirto ajendahana
waaya marka ma laga yaabaa puntland inay hadda tanaasusho oo madaxdiina puntland iyo xagga jooga aad tanaasul sameysaan oo nidaamkan four point five ama afar dhibic shan ee beelaha wax lagu soo xulayo aad qaadataan agaasime wallaahi taas kulleyba anigu dadweynahayna way hadleen mandate waxayna siiyeen odagaan anagu aanu ka tarjibaynaa odagaana doortay odagaanu mataqaana codkooda jirkana tiam dhisan oo mataqaana oo qaybaha bulshada kamida civil societyga ku jira golada waziirada ku jira baarlamaanka ku jira tiam dan oo dhisan baan nahayaku jooga oo kulsi wada tashi joogta ah ay mataqaana dhex taallo marka muxuu ahaa arrintaas arrin laga gorsamayana maaha kulleyba ilaa ilaanan anagu halkii aan mataqaana mandatkii dadweyneyna masoo siiyeen waanu ku shaqeynaynaa taasaan hadda mifaynosaa waaya ugu dambeyntii agaasime goormaa la filayaa in shirka lasoo gabagabeeyo maxaase ka rajeynaysaan inay ka soo baxaan shirkaas oo aad dadweynaha reer puntland u sheegaysaa wallahi walal anagu kulleyba katiibaan ahaan weligayadu waxaa dhaqan inoo ahaa inaanu midnimada iyo wadajirka iyo sharafta ummadda soomaaliyeed aanu ilaalino waana mid naga go-an oo maaragtay midna wada timin waa hooyadii iyo aabihii federaalka soomaaliya waa deegaan ay ka dhasheen dad badan oo hayeeye ah oo ummadda soomaaliya taariikh qaali taariikh qaali ku leh halkiiba ayay naga taagan tahay dib looga laaban mayno halkaas wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed labada qaaran baan ka taagan nahay haddana waxaan raadinaynaa wax xalaala wada qanxiya dad badan maaragtay iyadooda wadajirka iyo socodka hadda socda oo lagu gaari lahaa wax maaragtay ummadda dan u ah tii baanan halka la nimid middaa wanaagsan baa la nimid khudbadii madaxweynahana waad maqlayseen afarintaas maalintiiso ka sheegay ummadda puntland waxaan u sheegaynaa wixii dan u ah puntland baan halka aad noo soo dhigseen tii baana wadaa tii baana miski la tegnay tii baana caalam kusoo bandhignay tii baana ku kubarsamaynaa wax halkaa ka hooseeyana kulleyba hadda ilaalaana ma jiraan kulleyba wadahadal kugu socdaa